asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenii murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya anigoo ah cabdinaasir axmed barkhad waana xubinteenna murtida maanta ee aan hadba dhinac iskala eegno innaga oo qaybo fara badan ku soo qaadanayna teenan maantana kuweennaas ayay daba socotaa inta badan waad og tahay oo soomaalida geeldhicidda in geela la kala dhaco ama maaragtay dhulka la kala qaato iyo ceelka iyo carshinta iyo geeldhicista laysku qabsado aad bay ugu badnayd ama dekano ruux baa ruux naga dilay ama reer hebel baa nin naga diloo dekano naga qaba waxyaalaha soomaalida caadadeeda ayay ahayd laakiin waayahan dambe waxyaala wixii ka badan oo badan ayaa soo kordhay maanta waxaad maqlaysaa isbaari hible ayaa ree hebel iyo ree hebel ku dirirayaan oo waxyaalaha soo kordhay eena aqoonta u lahayn ayay ka mid tahay dee geel haddii la kala dhacdo geel wax nool buu ahaa oo loo kala ergeyn karo oo la kala geeyi ceshan karo oo maaragtay ninkii wax laga dhacay kii wax dhacay dhibku ah labadaba laakiin middanu ee macal safarkii waddada marahayey iyo jidkii la marahayey iyo dadawogii socotada ahaa ayay dhib ku tahay waana dhibaatooyinka hor leh ee soomaalida dhaqamadeedii ama soomaalida dabaacadaheedii kusoo kordhay oo waxyaalahan is leenahay ilaahay soomaalida ha uga sahlo kolley carruur isbaaro lagu soo koriyey ama lacag isbaaro laga qaaday lagu soo koriyey si ay barako u yeelan alla og haddii siyaasigii marka tuug wax dhaca uu yahay tuuggiina oo markuu wax dhaco carruurtiisa ku korinay hadhow inuu cunugiisa uu siyaasi kaaga dhigahayo ee isbaaraystihiina uu intuu isagoo isbaaro dhigto cunugiisa oo isbaaro ka soo baxay uu sargaal ciidan kaaga dhigahayo oo isbaaro lagu soo koriyey ee dee maaragtay halkaa waxaad garanaysaa meeshii la dhihi jiray waa mahmaadii ahayd hal boolii nirig mooliya ma dhasho meeshii la dhihi jiray ama mahmaadii la odhan jiray ayaa halkaa ka caddaanaysa oo dee dadka isdhaldhalahaya wax barakaysan inayna ahayn ama baraka ayna ka soo baxaynin ayaa halkaa ka soo baxaysa marka waxaa la yidhi nin baa geel laga dhacay markii ninka geela laga dhacay soomaalida caadada waxay u lahayd markii ninka geela laga dhaco gunti geejis waa la dhuusamayn jiray guntigu geejisan jiray halkaasuu geysan jiray labada lowa waa tii mahmaa kaloo soomaaliya ay lahayd nin geeliisii la dhacay orod yaro mooyaane orod xumow lama dhahaa la yidhi sababtoo ah dee isagaa geeliisii la dhacay oo kaaba orod dheer ninkaa marka ow ow ow ergeela ila dhiciya ergeela ila dhiciya macuustaashow shunlaha u joog mid arkay markaasuu saa u dhowray mogtahay mahmaadaas maalin dhaweyd aad iyo aad waxaan ka maqlay nin sare oo mas-uul sare oo madaxweynaha soomaaliya oo soo qaadanayaan maqlay waa mahmaa caalami ah waa mahmaayaha maaragtay aadka muhiimka u ah waxa uu yidhi markaasuu yidhi nin guntixumadaada arkay yaa geelaagii dhacay guntixumadaada nin arkaa geelaagii dhacay buu yidhi guntixumadaada nin arkay ayaa geelaagii dhacay nin la yaaban weeye moogtaa ninka guduxumada see wax u dhacsan maba xanaaqsane maba dhiidhisane lexjeclaba ma hayse maba dagaalsane see wax u dhacsan karaa waa adaanku weydiiyey guduxumadaada nin arkay ayaa geelaagii dhacay baa lagu yidhi ninkaa isaga ana waana arrinta soomaalida haysato oo dee wax walbo ay lahaayeen magac iyo maal iyo moodba intaba dee iyagibaaba dhacayba iyagiibaa iskala dhacay iyagiibaa laga sii dhacay iyagiiwaa halkaasay maraysaa waana qayb ka mid a dadnimoxumada laakiin dee horay ayaa waxa wixii layna dhihi lahaa laynoo dhahay murtideennaana sheegayso nin guntuxumadaada arkay ayaa geelaagii dhacay waa taa inale mahmaahda maanta kusoo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi gows la qaaday geel la qaaday ka daran